soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada
marar badan waxaad isweydiisaan ciyaartaadu halkay ka khaldan tahay halkay bahashu ka wareersan tahay xisaabtu halkay iska qaban la'adahay shukaansiga soomaalida markaad fiiriso qaabka uu u shaqeeyo naagahan dambe casriga ah ma anfacayo naagihii waa yaaban yihiin naagihii waxay dhahoyaan seecamaleeti naagihii waxay maxaa la dhihi jiray ay fahmi la'yihiin nimankii soomaalida qaabkay u socdeen qaabkay u shaqaynayeen idinkiina ma fahansanidin abdhatena laydinkama dhigo software kasta adduunyada lasoo saaro product kastoo lasoo saaro wuxuu la jaan qaadaa timeka iyo wakhtiguu la jaan qaadaa shukaansiga markaad fiiriso kun sagaal boqol iyo kun sagaal boqol iyo labaatankii iyo maxaa la dhihi jiray iisheeg waagii hore markaad fiiriso awowgaa qaabkuu u shukaansan jiray iyo adiga qaabkaad u shukaansanayso oo aad shukaansiga u abrooj garaynayso kalalabuu noqonayaa kalalabuu noqonayaa okay inay fahanteen baan rajeynayaa soo mar kastoo dhibaato ay jirto casriyana waxaad u baahan tahay hal casriya awow mawduucan marar badan ragga dhallinyarada ee soomaalida waxaa waaye ma fahansana wuuna ka wareersan yahay wuuna ka wareersan yahay waana shaxda shukaansiga shaxda geymka lagu galo ee maxaa la dhihi jiray naag allaale naagta aad u baahan tahay aad ku heli karayso haddaad isticmaasho maxay tahay shaxduma waxay tahay naag inaad u oydo u calaacasho heesaha allaale heesaha maxaa la dhihi jiray ragga daalanay wada qaadeenee naagaha wada caabudaya ay u wada sheegaan aad u dirto maya laguma helo qaabkaas naag baabaagu wuxuu ku hayaa marka maxaa la dhihi jiray qaabkii aad naag allaale naagta aad u baahan tahay aad ku heli karaysid okay qaab allaale qaabkii aad naagta aad u baahan tahay aad ku heli karaysay buu baabaaga ku hayaa haddaad nin daalan tahay oo daciifa oo aan istraatijigan isticmaali karaynin baraada waxaa waaye waxba kuuma qaban karo caawimaadna ma helaysid raggii daciifka ahaa waa badanooyaan raggii daciifka ahaa zaa'iday noqonoyaan baraada communitygeenna aad bay raggii daciifkaa ugu badanayaan raggiina waxay wada noqdeen siil caabud wax kale maba qabanayaan laba xaniyoodlayaashii wax kale ma qabanayaan waxaa saas keenaysa ninkii inuu saas noqdana waxaa waaye istratejigii waxaa waaye iyo iyo iyo shaxdii baa ka khaldan strategy soomaali waa shax okay geedka waagi hore marka la fadhiisto awayaasha awayaasheen maxaa la dhihi jiray maxay dheeli jireen shax bay dheeli jireen geedkaa la hoos fadhiisanayaa shaxdaa ninka yaqaana ee sida khatartaa u yaqaana waa laba xaniyood waa maxaa la dhihi jiray nin fahansan geemku siduu u shaqeeyo nin ciyaarta fahmay waayo ma wada nici kartid naagaha ma wada nici kartid maxaa la dhihi jiray shaxda ciyaarteeda maxaa la dhihi jiray geemkana gaaladu dhahaan jeeska maaragtay waaye shaxda laguu sheegayo odayaasha soomaalida waagii hore ay ciyaari jireen ay geedaha hoostooda fadhiisan jireen waa shaxdaas shaxda waxaad u baahan tahay marka inaad barato ha nicin ciyaarta ee waxaad u baahan tahay inaad nacdo ciyaartooyga shaxda aad u baahan tahay labada kun iyo labayo labaatan waana macquul inaysan cid kale kuu sheegin waa macquul inaad maqashay laakiin si siiriyasa aadan u qaadanin haddii aad tahay nin u ooman naag haddii aad tahay nin naag maxaa la dhihi jiray aan sugi karaynin oo naag la'aan aan joogi karaynin naag aan sugi karaynin haddaad tahay shaxdan kuma anfacayso laakiin haddaad tahay labaxaniyood bannaankiisa degay shaxdan way ku anfacaysaa wayna kuu shaqaynaysaa wax kasta si ay u shaqeeyaan waxay u baahan tahay wakhti iyo dulqaad waan kuu bilaabayaa labada kun iyo labayo labaatanka isbarashada naagta iyo ka qaadista taleefanka isbarashada koowaad baashu meeshay ka wareerto oo raggani ay daanyarada meeshay ku noqdaan mataqaana waa isbarashada naag baad aragtay waad abrooj garaysay waad la hadashay isbarashadii iyo taleefonka qaadistii halkaasaan kaaga bilaabaya okay baabaaga siduu u qoraan idinku akhrinayaa wakhti badan baan geliyey isku kalsoonow marka aad rabto inaad tel ka qaadid naagta nin ahaan taleefankaaga sii naagta taleefankeeda ha qaadanin markaad naagta isbarataan ee aad abrooj garaysaad ku dhahdo qof yahay waa maxaa la dhihi jiray inaan isbaranaan rabnaa see tahay ma fiican tahay magacaaga halkee degan tahay aa- aad isbarataan beddelka haddii lahayd nambarkaaga ii qor waxaad ku dhahdaa waad ila soo xiriiri kartaa nambarkayguna waa kan nambarkaaga ha qorato haddii ay ku rabto iyadaa kula soo hadlaysa haddii kalena sooy way kaa jaakiraysaa mar kasta adigu taleefankaaga sii okey keedana ha qaadan waxay muujinaysaa inaadan ahayn nin haraadsan oo naag zaa'id ugu baahan waan kuugu celinayaa isbarashada koowaad iyo meesha aad naagta isku barateen naagtii markaad is aragtaan oo shukaansiga shukaansi xataa lama gaadhin waad isbarateen qoftii see tahay maxaad haysaa fiican xaaladaada maxaa dhacaysaa qoftii waxaad rabtaa waxaad ku tahay waad xiisaynaysaa nambar inaad ka qaadin no ha ka qaadin nambar beddelkaad nambarka ka qaadi lahayd adigu iyada nambarkaaga sii haye qof yahay see tahay fiican haye oo aad isbarateen oo maasha allah haye waan sii baxayaa taleefonkayga waad qoran kartaa waad ila soo had- waan isla soo hadlaynaa haddii ilahay ka dhigo adigu taleefon maad weydiinin taasi waa calaamad caddaynaysa inaadan emergency kugu jirin inaadan baahanayn inaadan maxaa la dhihi jiray nin haraad qaba oo naag u baahan oo shukaansi raba inuu galo oo dhaksa raba inuu naag maxaa la dhihi jiray barto aadan ahayn taasi waxay caddaynaysaa oo naagta like haddaan nambarkayga aad ila soo hadasho markaan nambarkayga ku siiyey markaad naag ku dhahdo nambarkaygu waa kan way qoranaysaa nambarkaaga nambarkaaga way qoranaysaa hadday rabto marka hadday rabto inay adiga kula hadasho hadday rabto inay adiga kula hadasho oo adiga ay ku xiisaynayso iyadaa kula soo hadlaysa haddaysan kula soo hadlin sooy waxay caddaynaysaa inay kaa jaakirtay sooy hawaday kugu cuntay laakiin ma marka aad maxaa la dhihi jiray nambarka aad adiyada ka qaado isla markiiba waxaad baxaysaa waad tegaysaa xaafadda waad la jaad garanaysaa baayo walaahi bilah waa ku jeclahay baayo waa kaa helay babababababa no nin baahan baa tahay naagta maskaxdeeda waxa ku dhacaya naagta maskaxdeeda waxa ku dhacaya inaad tahay nin baahan nin niidhiya nin gaajaysan loomana baahna sidaas mar kastay naagtu aragto inaad naag la'aan tahay mar kastay aragto inaadan waxaad qabata lahayn maxaa ku dhacaya iyada maskixiyan iyada waxa ku dhacaysa inay fahansan tahay inaad tahay nin daanyeera waana laguu gembinaya meeqa jeer baad inta naag baratay oo aad naag maxaa la dhihi jiray burisa burisa burisa burisa burisay aakhirkiina laguu gembiyey meeqa naagood baa maxaa la dhihi jiray isheeg nambar la siiyey oo aad eh, nambarkaaga inta eh, aad ka qaadatay iyada nambarkeeda lagu dhahay hoo waa kanaa nambarkii hoo baa lagu dhahay nambarkii baa lagu siiyey xataa naaguhu baryahan magacyo beenay sheegaan nambar khaladay ragga siiyaan raggii baa saa u wada dhereerinaya waxaa laga yaabaa maanta markay suuqa aaday in intaasoo nin oo laba xaniyoodlayaala oo daalan ay nambarkeeda weydiiyeen maxay samaynaysaa hawaday isgelinaysaa waxay dareemaysaa in maxaa la dhihi jiray dhimaan uu jiro dalabaad inuu jiro nin kasta markuu nambarkeeda ka qaato waxay dareemaysaa inay qiimo leedahay inay dalabaad uu jiro ha ka mid noqonin raggaas daanyaradaa ha ka mid noqonin maxaad samaynaysaa nambarkaaga iyadasi waa koow waa qodobka koowaad ma isla fahnay meeshaas okay haddii aad nin ahaan talkeeda ka qaado marka aad xaafadda tagto isla markiiba horay ha ka wicin haddii aad naagta talkeeda qaadato isla markiiba horay ha ka wicin
haa way waadeen marka anuu waxbaan kuu sheegeen raggan anaa u sharaxayo waxaad ka sheekaynaysay anu waan ku fahmayaa iyagu kuma fahmayaan for example maanta maanta markii aan shaqada ka soo baxay xaliimaan soo bartay kowdhi
aha
waxaan kuu sheegayaa waxa aan samayn doono ilaa because inaan date ku kaxeeyaan rabaa waxaan samayn doono ayaan ku- ayaan kuu fasirayaa waan kuu sharaxaya u u sharax labaxaniyoodlayaasha ku dhegaysanaya bal ha fahmaan bahashu meeshay maanta mar- haa. maanta markaan shaqada ka soo baxay naagta haka jidkaa ku arkay waan u tegayey waxaan ku idhaha asalaamu calaykum a- abba iska warran see tahay ma fiican tahay after two minutes waxaan ku idhi i wanna take you for a coffee would you like to go for a coffee sometime
xalimada soomaali miya
Ah, waa soomaaliha u macnay bal raggan waxaad ka hadlayso dadaan english fahmin baa jiro daalane naa- naa- naagta marka ugu horreyso marka aad baranayso waa inaad u sheegtid waxaad ka rabtid waa inaad ku tidhaahdid i wanna take you for a date I want to take you inaan inaan makhaayadda isku raacnaan rabaa oo ku shaqaansado inaad u sheegtid weyaan marka ugu horeysaba shaqaansigu sida uuna kaaga qaldamin
ujeeddadaada iyo hadafkaagu maxay tahay naagtan aad u baranayso
yes so so first time intuuna kaa qaldaminba shaqaansigu waxaad ku dhahaysaa marka asparatiin de salaamu calaykum magacaagu waa maxay magacaygu waa san barasho wanaagsan where do you live xaggee degan tahay intanaan deganahay maxaa qabataa shaqadeedu waa maxay marka waxaa ku dhahdii nudkana after five minute waxaad ku dhahaysaa wakti badan ma haysto meel baan ku ku degdegayaa meel baan u socdaa would you like to go for a date sometime yes or no bay ku odhanaysaa marka
a qorshahaagaad u sheegaysaa maqaayadda ma isku arki karnaa maxaa la dhihi jiray kofee ma wada cabi karnaa ma wada fadhiisan karnaa inaan ku shaqaansan Ah, inaan ku bartaan. yes can we go for a date baad ku dhahaysaa can we go for a coffee
aha yes or no bay ku odhan oo no ku tiraada birtaad ku- ugu dhufanaysa halkaasaad ka baxaysa abti waad sii soconaysaa ma jirto ma jirto qasab ma jiro iyo indhacadays
nowbay kugu dhahday birtaad ugu dhufanaysaa haddii ay now ku tiraa birtaad ugu dhufanaysaa salaamu calaykum barasho wanaagsan abayo see you later baad ka dhahaysaa danahaagaadna raacanaysaa mar kasta waa inaad mashquul tahay waa nin degdegsan waa inaad tahay Waa- waa simple abti gameku gameku waa easy saaxiib shukaansigu waa very easy okay yes bay ku tiri numberkaaga sii numberkaaga siinaysaa waxaad ku dhahaysaa call me when you available adigu numberkaaga ha ka qaadan naagta numberka ha ka qaadan saaxiib
si fiican u maqla meeshaas Haddii aad adigu aad number- haddaad adigu numberku siisan naagta waxay u malaynayaan nin aan nin bilaan macniyo oon de oon waxba oon shaqo haysan oo bilaan oo de nin de waxay ku malaynaysaa de ruufyaan camal de waa iska fahamtay waana oo oo- oo aan dan dan kale haddaan u macneeyo meeshaas nin aan dan kale lahayn dankaama dhacdo aan ka ahayn inaad naagaha nambarada weydiisto aad ka daba orado micnaha wax- way- waxay kugu box garaynaysaa ay ku gelinaysaa nin naag la'aan hayso nin desperate ah
okay iskaba taaba adigaaba numberka siiyaba iska dhaba waa iska caadi because naagtani yes bay kugu dhahday numberkaagaba had- haddaad adigu macala xitaa numberka ka qaadato Mhm.
yeah week week waa inaad birta ugu dhufato week ha wicin
laakiin rule number one nambarkaaga adigu sii adigu nin biisiyaa tahay yes nin waxaa tahay mashquula xitaa haddaad aduu nambarka ka qaadato ma garanaysaayee week week ha wicin week birta ugu dhufaabti haddii kale waxay kuu malaynayeen nin desperate haddaad markii aad nambarka ka qaadaba next day aad wacdidood ku taadid oo abayis waxay kuu dhahaysaa ninkani waa nin naaga kale ma haysto nin de waxay ku odhanaysaa ninkani naaga kaleba ma haysto abti nin shaqo haysta maaha nin dantiisa ku mashquulsan maaha bay ku dhahaysaa ha waxay caddaynaysaa baahida aad qabto naag la'aanta ku haysa dantaada kuma mashquulsanid yes nin daalan baa tahay so waay ay adiga kugu baahan tahay nin daalan cidno ma baahna naaguhu ma rabaan ninaysan cidna rabin
okay naagtii maanta waan soo bartay nambarkay baan kasoo qaatay wiigan ma wacayo wiigan ma wacayo next friday next friday baan ayaan la odhanayaa hello waxaan ku dhahayaa asalaamu calaykum abayo waa anigii one would you like to go for a coffee koormaan isla baxnaayo maqaayadda aadnaa waan ku dhahayaa Mhm. hal Markay isbuuc saa kadib idhaaho, hal isbuuc baan siinayaa abti
taas waxay caddaynaysaa Hal- arrimo aad qabsataad leedahay waxbaad ku mashquulsan tahay vision baad leedahay babas baad leedahay you know waxyaaba badan baa aad ku mashquulsan tahay
ha hal isbuuc baad siinaysaa hal isbuucgaa lama hadlaysid okay marka aan tax u diro next friday next jimcaha soo socda wiigga dambe tax baan u dirayaa waxaa ku dhahayaa when would you like to go for a coffee koormaan baxnaa oon koofiga aadnaa baan ku dhahayaa yee marka ay naagtu saa ku tiraahdo weligaa naagta waxaa lagu dhahaa laguma dhaho anigu xilligan aan available ahay iyada ku dheh was your availability koorma adigu koormaad adigu available tahay iyada ku dheh
Mhm. adigu goormaad jaanisaysaa Available. haddii kalood ku tirahdid oo oo- haddii kaloo aad ku tirahdid next satur jimcaha mays aragnaa haddaad adigu ku tirahdid jimcaha mays aragnaa hadday doonto jimcaha busy baan ahay bay ku odhanaysaa laakiin adigu ku dheh what's your availability goormaad adigu available tahay baad ku dhahaysaa marka waxay ku odhan khamiista ama jimcaha okay waxaad ku odhanaysaa markaa jimcaha busy baan ahay khamiista ma ka dhigana haa jimcaha hawlo aan qabtaan leeyahay jimcaha aniga hawlo iga dhacaya micnaha waxay ku caddaynaysaa haddaad dhahdo jimcaha aan is aragno ay kugu dhahdo jimcaha available baan ahay oo aadna aad dhahdo yes jimcaha waan is arkaynaa waxay caddaynaysaa wax aad qabata maadba hayninba waad iska fadhide maxaa always naagaha markaa waxaa lagu dhahaa adigu koormaad available tahay adigu koormaa lagu arki karaa markaa iyadaa ku siinaysa waktigii markaa waktigaasaad ku dhahaysa adigaa markaa waktiga adaa bigareynaya hadday ku tidhahda jimciye khamiis waxaad odhanaysaa khamiista mashquul baan ahay jimcaha ma ka dhiganaa ama waxaad odhanaysaa jimcaha mashquul baan ahay khamiista ma ka dhiganaa markaa naagta meel baad kusoo xidhaysaa waa iska fahantay soomaa meel baad ku xidhaysaa ayna ka fikan karin mar kastana qorshaha ay iyadu keento ha ku raacin haddaysan Yeah.
khamiista available lahayn khamiista kalea laga dhigayaa no problem aniga khamiista kale xataa waan fiirin doonaa iskaajwalkayga inuu free yahay
ha okay markaa naagti marka aan ku dhahday khamiista hadday tidhahdo marka aan ku dhahdo waxay ku odhan doontaa okay waxaad ku dhahaysaa hadda markaa maqaayadda isla aadaysiin soo ma haa waktigii baad isku fahanteen waktigaad maxaa la dhihi jiray een, eh, maaragtay afailabalka ahayd baad u sheegtay kee keedii baad weydiisay ku xisaabtan marka meeshan availabilityga qofka lagu raacayo inaad jaanis aad a- a- a- a- a- timekaaga micnaha waktigaaga qofka lagu raacayo waa adiga ku xisaabtan meeshan waktigeedii kumaad raacin haye haye you understand so jimcahaan is aragna aad ku dha- ay kugu dhahday waxaad ku dhahday jimcaha available miya khamiista ma ka dhigan karnaa hadday haa kugu dhahdo taas micnaheedu waxay tahay qofka time framekiisa lagu shaqaynaya waa adiga iyada time framekeeda kuma shaqaynaysi yes yes aha mid kale aan kuu sheegay okay the reason imanka aanan naagta two weeks aanan aan one week aanan u wacinan aan kuu sheego naagta haddii aad inta aad la hadashid haddaan imanka berri la hadlo la hadlo la hadlo naagtu way kaa xiisa dhacaysaa maxaad ka hadli markaad meesha tegtid haddaad imanka naagta wixii wax kasta haddaad uga sii sheekaysid inta aanad daydka la aadin inaad maqaayadda la aadin haddaad wax kasta uga sii sheekaysid maxaad markaad meesha aadda maxaad ka sheekaynaysaa already way ku garanaysaa waxaad ka sheekaynaysa meeshaad ka shaqayso waxaad me- waxaad suubiso way og tahay haddaad because tax haddaad kula hadashid waa fahamtaa so guys no taxin no taxin naag lama tax gareeyo Na- tax naagta waxaa loo tax gareeyaa un to set a date waa fahamtay sooma just to set a time date time time me- aan kulanno goormee is aragnaa goormee jaanis leedahay weliba ku darso soomaalidu horey uga mahmahday mogtahay cabdiyo waxay dhahday mataqaanaa soomaalidu war la qabo xiise male taleefanka aad ka daalisay waan kaa helay intaad ka baxday halkan baan ka shaqeeyaa oohin oo dhan baad xiise ma lihid interested ma tihid wax la sugaya ma tihid way taqaanaa xataa qaabkaad u hadli Ah.
doonto
mysterious baa la noqdaa mysterious kelmadda ma taqaanaa mysterious
micnaha nin oo oo oo maxaa la dhihi jiray a- aan la a- a- aan la sheegi karin like meel laguma tirin karayo aan la fahmi karin.
Lama f- laguma Naagtu fahmi inay karo.
fahanto sa- dhaqankaaga naagtu iyana dhaqankaaga fahmaysaa haddii naagtu kol aday qabato sad u dhaqantid naagtu way ku dhamaatay because already way koogtay naagaha waa la- confuse baa laga dhigaa magaranaysaa naaguhu waxay jecel yihiin nin ka waalay jecel yihiin waa inaad ka waashid naagaha maalin waa la wacaa maalin lama waco maalin birtaa loogu dhufta haddaa doonto wiig baa laska baxayo japan baa laska tagaayo birtaba telefoonka lagama qabta hataa
ya Fahanti soma?
realityga jirta waaye realityga jirta waaye Yeah.
ahaa next step maxaad Yeah.
samaynaysaa U- ugu wad ku soco ragga waa ku dhegeysanayaan okay daydkii baan aadnay marka daydkii baan aadnay kowdhi aha markan daydka tago iskama dhigayo nin u baahanayo wax iskuma odhanayo abaayo waan ku jecelayo waad qurux badan tahay waxaa lama dhaho waad qurux badan tahay waxaa noo ammaan lama ammaano naag waa la tagaa daydka waad aadaysaa si qof caadiya naagta ula sheekaysanaysaa waa fahamtay maahno sida dadka caadiga aad maalin kasta aragto
haa si si tartiiba iskala sheekayso qofku naagtu waa qof caadiya maaha naagtu waa bilaadan magaranaysa wa ha iska dhaadhicinin ha ha isfaaninin adigu naftaada ha faaninin oo lacag baan shaqaystaa sana lacag baan haystaa waxaa ha dhihin si caadiya A- wax ka- markaanti maahno alaabta qaaliga uma baahna in la dhaho waa qaali iyagaa is sheegaya
Ah, iyadaa naaguhu ficilka ficilkay wax ku arkaan laakiin hadal hadal waxba kuma bartaan naagu hadal haddaad maalin kasta isfaanisid oo waxaanaan sameeya waxaan waxaa waxba kama soo qaday laakiin ficilka ficilka wax kasta yo action speaker dhan louds ma maqshi yo action speaker dhan louds yes yes yes ficilka ah, maxaa la dhihi jiray ka ka maxaa la dhahaa ii sheeg een, ka ka dhawaaq badan hadalka
Ah, waa fahantay soo maaha Mhm.
okay daydka waa tegaysaa naagtu hadday ku dhacdo markaa naaguhu qaar baa ku odhanaya okay naaga maad la socotaa hadda bay ku dhahaysaa
ah yeah but waxaad odhanasaa "Ah, yes yes waxaad ku dhahaysaan naaga waan la hadlaa we am talking to couple of girls oo waxaad ku dhahasaa naago waan isla hadalnaa yeah dhowr naagood laakiin baa nothing jira serious." dhowr naagood baa Dhowr jira naagood baa jira
Siri, waliba waliba Abdi, Abdi, let me let me let me give you um, maxaa la dhihi jiray a very clean Somali, okay? Hadaysa hadaysa mataqaana caadi. Ba xiriir ma leedahay naaga ma jiraan aad la hadasho hadda ah yeah na- way jiraan laakiin aniga you know waxaan xiisaynaya ma aha you know what I'm saying like waxaad caddaynaysaa adiga naaga badan inay inay maxaa la dhihi jiray kaa daba ordooyaan laakiin aniga ha way jiraan weliba weliba maxaa la dhihi jiray mid baa daraad daweytole xataa meeshan you know, waa ku rabaa ay dhahaysay mid kalaa jirta iyaduna Ah, laakiin wax serious saasa ma sii ahaa hadda adaa meesha jooga adigu warkay sii very simple
Ma- ta kale maqaayadda aad naagta geynaysid yee abti weligaa naag meel cunto laga cunayo ha geynin meel kofi shaah laga cabayo iyo kofi
yes oo yes weliba gurigaaga u- oo gurigaaga u aan gurigaaga ka fogeyn xitaa oonad bas u raacayn yaa ayaa la geeya naagaha waa fahamtay mayno oo ah qarash waa inuusan kaaga baxaynin dheydkaas adigu inaad isdiyaariso adigu brother listen hudhi iyo haddaad wadatay eh, air force hudhida air forceka meesha ku tag okay Inter- interview uma socotid shaqo uma socotid ragga qaar shaqada tiishaaday ku tagaan laakiin naag markay la kulmi rabaan okay wa- wa- waxaa la xidhanaa suudaa lasoo tawal ah dhar tawal ah xataa lasoo xidhanaa balaayaa la iska dhigaa qof yahay aniga ganacsada ahe aa inta waxaan laba xaniyoodlayaasha friyaan idinku baraynaa adduunyada kalaasaa loo aadaa wallaahi waa la isjaaj garayaa wallaahi u sheeg raggaan cabdi waa saaxiibow war madowga iyo cadaanku waxay marayaan hadda naaguhu inay iyaga ka dhiibaan lacagta kofiga abti iyo cuntada naagaha dhiiba abti innagana naagaha naagaha soomaalidu raggay ka qaadan wallaahi ragga madowga iyo cadaanku naagaha iyagaa ka qaada lacagta
Be- because of mid baan kuu sheegayaa marka aad maqaayad geynayso naagtan waxaad access u siinaysaa adduunyo aysan weligeed arkin maqaayad oo labadiinna ay idinku kosta garanayso 300 pounds saddex boqoloo pound aa ageyne ma waalan tahay aabbaheed xataa weligeed ma arkin maqaayadda ageyni weysid adiga ma jinni maa qabtaa coffee waa inay cabtaa hadday haddii kalena waa inay train stationka ay kugu aragtaa ha soo markaa kofiga kofi lageyna cunto meel laga cuna iyo lacag kha- kharash uma kaa bixi saaxib kharash kharashkaagu ha yaraado abti waa fahamtay maano low budget low budget aa ku shaqaynaysaa fahan fahma laba xaniyoodlayaasha okay okay daydkii waa wad aaday kofigii baad aaday sheekada marka aad u sheekaynaysid naagtaa waan kaa helay iyo waxaa naagtu ina ku fahmin inaad ka heshay ma garanaysaa ha ammaan iyo saaxib ammaan naagta waad waan kaa helay iyo waxaa ha ku dhihin waa fahamtay mahno saddex kilo makeup naag qabtaa la dhahaa qof ay waashidan tahay war naagtan wejigeedii saxda ah xataa ma arkaysid Naag- naag haddii aad ammaantid cirka iskeenaysa abti ammaantu naagta inuu raggu yahay raggu hubka qudha ee raggu haystaan mataqaana waa waxa la idhaahdo validationka waa ammaanta naaguhu ammaan way u baahan yihiin haddaanad naagaha haddii aan la ammaanin waxa waxa ku dhaca waxa la idhaahdo low self esteem waad fahantay soo ma nafsadeeda hoos bay u degaysaa yes kalsoonideeda hoos bay u degaysaa
abti waxa ammaanta la idhaahdo waa lacag waa price lacag weeyaan abti Na- ammaantu waa waxa ugu fiican ay raggu haystaan exchange waay
exchange ammaantaada markaa ammaantaada ma bilaashba adiga ammaantaada waa inay maxaad ka helaysaa naagtaad ammaanaysa
aan ka naagtaad ahayn ammaanaysa waa inaad wax ka helaysa aan ka ahayn markaad ammaanto inay hawada isla gasho oo ay ku dhahdo ha wallaahi rag badan baa ay ku dhahay waad quruxsan tahay so naagtan wax niyuyo uma sheegaysid
haa abti noo ammaan abti noo ammaan abti naag ammaantaada ka hayso naagaan waxba ku siinayn ammaan ha ammaani waan kaa helay ha ku dhihin okay fair state saasuu ku dhammaaday naagtiida si fiican baa suu hadasheen dee waxay ku xidhan tahay because anigu inaan sine iyo waxaa ka hadlo ma garan ma rabo ma garanaysa anigu qof inaan dadka ku wacdiyo inay sine- sineystaan ma rabo waad fahamtay soo mahayno kuma wacdinayno inay sinaystaan laakiin facts ma ka wada hadalnaa cabdiow realityga jirta dhallinyarada soomaaliyeed 99.9 laba xaniyoodlayaashu naagay dubeeyaan ay raadinayaan thats the reality Ah, guys inaydan jeclaysanin baa laga yaabaa inaydan jeclaysanin baa laga yaabaa laba xaniyoodlayaasha oo aad hadda malaa'ig yaryar iska dhigtaan laakiin runtu waxay tahay dhalinyarada badankoodu inay guursadaan diyaar uma aha isii isaaray raadinayaan that's the reality Okay, let, let's let, okay, let's say wa- let's hadalne uh, itaabsi, you know, ituso itaabsida kaale baan ka hadalno.
okay First date naagta waa israacdeen, waa isla sheekaysteen. Naagta always invite her back to your house abti. Always ask her, would you like? Waxaad ku dhahaysaa guriga aan kaale gurigii baan iska aadaynaa, cuntaan iska karsananaa, ama ti- waxbaan iska fiirsananaa baad ku dhahaysaa.
guriga markay imaanaysana cuntada waa in adiga ku karinayso ma inaad cunto iyada u karinayso Ah, naagta waxaad ku dhahaysaa, okay, date-ka, okay, it's nice, you know, date, imaga, I would like to get to know you, inaan is- is- sii baranaan rabnaa, kaale cuntaan iska samaysananaa baad ku dhahaysaa, ama waxaad ku dhahaysaa TV-ga, film, eh, movie baan iska fiirsananaa, ina bixi.
netflix aan jiil
Netflix and chill baad ku dhahaysaa. Okay, hadday yes ku tiraahdo. Waad soo kaxaynaysaa obviously guriga aad keenaysaa dee dee ciyaarta dee halkaasa kasii wadanaysaa waa- waa game over dee markaa waad fahamtay?
yes yes waxaad rabtay waad heshay
Okay, hadday ku tiraahdo no. Okay, no hadday ku tiraahdo okay see you later baad ka dhahaysaa way iska baxaysaa adna waa iska baxaysaa and then isbuuc kale ha la hadlin birta ugu dhufo.
hadday marka aad dhaytka ka tagtid hadday kugu dhahdo xaafadda iskuma arkayno xaafadda kuma raacayo Yes.
waad u gembinaysaa
haa birta daydka ah, birtaad ugu dhufanaysaa laakiin maalin maalin maalin kasta maaha only subax like let's say jimcihii baas aragteen u daydku jimcihii buu ahaa tuesdayda baad u qoraysaa good morning i hope you have a good day intaa baad u qoraysaa wax kale uma qoraysid good morning i hope you have a good day
aha aha waa maalinkaaga ha kuu fiicnaado xaaladaadu sookay ma aha sooy waad ka soconaysaa yes sheeko kale ha u gelin wax kale ha u gelin aha
maal afartii maalmoodba marun baad ku dhahaysaa ah, good morning i have i hope you have a good day
see tahay qof yahay see tahay waxaan kuu rajaynayaa maalinku inuu kuu fiicnaado kadibna danahaagaad sii raacanaysaa sheekadan Sheeko waan kale- kuu xiisay sheeko kale oohintan naagta kaloo loo sheekay inay abti sheeko kale ha u gelin naagta wax shukaansi oo kale u gelaysaa ma jiro sheeko kale ma jirto intaa lee ku dhahaysaa waa fahantay maano Wa- waayo dan baa kaa dhacdaa dan baa kaa dhacda Ah, ina
and then after one week haddana waxaad ku odhanaysaa okay would you like for a date again okay waad kaxaynaysaa haddana dee datekii kalaad geynaysaa second date kii labaad kii second labaad date. second date haddii ay guriga kuu diiday inay kuu soo raacdo naagtaa date dambe ood geynaysaa ma jiro ood outside geynaysaa
waayo Waa nati finish natiijadaadii waad waad waad waad arki waad arki weysay wixii aad rabtay waad heli weysay ha haddaa marka hadday kula soo hadasho waxaad teed marka saddexaad gurigaaga ku invite gareen waxaad ku tiraahdaa gurigayga u kaalay oo bilaahi tawfiiq
ha hadday ku tiraahdaa guriga kuguma imanayo birta ugu dhufa naagta birta Soy. way isku dhammaatay guys waa inaad fahantaan waa inaad fahantaan geemkan qasab maaha
qasab maaha block abti waxaan block hayn mashaqe waxaad arkaysaa faaraxyo naag ka daba barbaraya iyo abti
aan dhayt saddex sannadood bay ka- ayay naag barayaan aan dhayt ku wado maxaa ayada ma ma daawo miyaa daawo daawo miyaa
ha ta kale ragga mid kalaan ka waaninaya abti naag haddii aad message u dirto oy kuu soo jawaabi weydo message labaad ha u dirin
waa maqlaysaa
message haddaad naagu dirtid oo message labaad kuu soo diri weydo ha u dirin mas- had- waxaan ka- haddaad message u dirto oo kugu soo reply gareyn weydo naagtaasi kuma rabta abti naagta ku rabtaa abti within one hour or two hours iyadaa kuu soo diraysa abti naagta ku rabta iyadaa kusoo wacaysa abti iyadaa kusoo raadinaysa kuna xisaabtan s- boqolkiiba sagaashan ah, research la sameeyey naagahaad gacanta telefonka ku hayaan shaqo kale ma qabato xataa hadday offline tahay Maxay sameynayaan?
gacantay ku haysaa naagta ii sheeg naagta mashquulsan ii sheeg eh, wi- eh, maalin maalin say kugu soo celinayaan naag baad message u diraysaa kuguma soo celinaysaa abti naagtaas maxay samaynaysaa she read maxay she reading the bible oo maxay- He, kitaabka qur-aanka may akhrinaysaa iyo kitaabka oo maxaa la dhihi jiray bibleka brada maxaa maxaa ma- ma- macad may ku jirtaa macad weligaa ayaa lahaa naag ha weligaa laa haddaad naag message u dirtid oy kugu soo celin weydo aha message labaad ha u dirin saaxib waa fahantay soo maha war rag waxaa jira screenshot baa lay tusinayay maalin dhexdaasa ah, cabdiyow kulaha salaamu calaykum two minute kamay soo wareegin abaaye maxaa ila hadli la'dahay hal daqiiqa kamay soo wareegin teleefonka may- may qabatidoo understand like imanka mataqaanaa raggan imanka raggan imanka ku jira meesha rag baa naagahay u doodaan ragga naagaha u doodo mataqaanaa saaxib waa ragga aan waxba wasin haddaad nin naag u dooday aragto waa ninaan waxba wasin waa lagama wase waxna ma wase
waa ragga naagaha naagaha walaalkood baa la yidhaahdaa waa naagaha ragga waa ragga naagaha la saaxiiba een waxba wasin naaguhu raggaa waxay uga sheekeeyaan siday ragga kale u wasaan